barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimco saddexda bisha maarso sanadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo caashe ibraahim aadan
qalbiga kiidhay lahaa daawo iyo dhakhtarka uu ahaa siduu dhaqankeenu yahay balmay guurinoo dhisaan wasaan iska jufnay boorkun arka kaa meesha inantii baa noo qaadayste inantii heesta xabashada amarkay soo gudbisay
kaalsina waa abwaan iimaan jaamac obsiyo oo inoo haya qiso kale oo jacayl oo ka dhacday magaalada laascaanood waxaad kalood maqli doontaan dhallinyarada tagsiyada ku kaxeeya jabuuti oo ka cabanaya sharciyo cusub oo ay dowladda ku soo rogtay wallaahi sharciga dee ma baanayn agiisi xagga saantiirka lacagta nagu lacagtaa qaaliya xagga saantiirka dadka inaan dadka laga yara cabsiyo yidhaa waa xaggashada laga yidhaa maahane ambaan laba kun oo faransi uga cabso of tagsiga waqtiga muddada imika lacag lagama helo berigi hore lacag laga heli jiray dhinaca heesaha ee barnaamijka aad uga barateenna talow maxaan idiin haynaa
abanbarta u dallanaho duwoy kalgacaylka ula darise dareen ku rabo ku
xubintii isboortiga ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka jeff sessions ayaa iska saaray baaritaan kasta oo federaal ah oo lagu samaynayo eedaynta faragelinta ruushka ee doorashadii madaxtinimo ee dhacday sanadkii sessions ayaa khamiistii shalay wariyaasha kula kulmay waa sessions ayaa khamiistii shalay wariyaasha la kulmay kadib markii wargeyskada washington post uu tabiyey in senatarka maraykanka ee xubintana ka ahaa ololihii trump sessions laba kulan uu la yeeshay danjiraha magaalada tan washington u jooga dalka ruushka sergey kisiak ka hor xilligii doorashada laakiin uu xogtaasi dib u dhigay intii ay socotay dhegaysigii mudanayaasha koongareeska ee ay ku ansixinayeen magacaabistiisa
militariga suuriya ayaa sheegay khamiistii in ay dib uga qabsadeen kooxda daacish deegaanka qadiimiga ah ee balmeyra ee ku yaala dalka suuriya bayaan ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in militariga ay hadda gacanta ku hayaan dhammaan magaalada warka ayaa intaasi ku diraya in qabsashada magaalada ay iska kaashadeen suuriya iyo ruushka maleeshiyaadka daacish ayaa bilaabay inay ka baxaan magaalada axaddii talaadadiina ciidamada dowladda suuriya ayaa tagay nawaaxiga magaalada balmeyra waa markii labaad oo muddo sanad gudihiis ah ay ciidamada suuriya ka qabsanayaan kooxda daacish deegaanka qadiimiga ah ee balmeyra
jimca wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaanaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana saddexda bisha maaj sanadka intiina ku taxaana barnaamijkeennan dhallinyarada maanta waxaad dhegaysateen dhowaan waraysi oo waryaheena magaalada laascaanood cabdikariin olol uu la yeeshay abwaan iimaan jaamac obsiye oo ka mid ah oo ah abwaan dhallinyaro ah kaas oo uu kaga hadlayey qiso jacayl qaybtan labaad ayaa waxaad ku dhegaysan doontaan sheeko kale oo jacayl oo uu abwaanku warinayo taasoo dhex martay wiil ay isagu saaxiibo ahaayeen iyo gabar ay xiriir wadaagayeen
kusoo dhowaada dhegaystayaal qaybtii labaad oo aynu ku waraysanayno abwaan iimaan jaamac obsiya oo ka mid ah dhallinyarada abwaanada ee ku dhaqan magaalada laascanood abwaanka ayaa hore inooga sheekeeyey sheekadii jacaylka ahayd ee bisha shacbaan qaybtan labaad ayaa waxa uu kaga hadli doonaa nin ay saaxiiba yihiin abwaanka ayaa waxa uu ka hadli doonaa waxyaabaha oo ku dhiirigeliya in sheekadani uu ka sheekeeyo iyo waxa ay sababteedu ay tahay aniga taa waxaa igaga darnaa inankii iyo inantii ismehersaday maxay tay muddada sanadka iyo lixda bilood isku mehersanaa aruskooda aan maxay tii lasoo dejisan habeenkii dambe waa inantii lasoo kiciy dabeedna waxay qaaday heestan xubnaha dhaqdhaqaaqa wada halbuulaha dhiiga hagaa intuu idhexdegay wadnaa dhammaan xididadaa kubaa heestaas oo ay qaato gabadha la graan jaamac ismaaciil waxaa ugu dambaysaa qalbiga kiidhay lahaa daawiya dhakhtarkou ahaa siduu dhaqankeenu yahay balmay guurinoo dhisaan wasaan iska jufnay boorkun arka kaa meesha inantii baa noo qaadeesti inantii heestii xabashada markay soo gudbisay baan anaguna maxay tahay marka waxaan ku nidhi waa waa maxay tahay waa la dhamaystiraya baan ku nidhi stitch stitch walaalayeen hees baan ugu qaaday anaguna marka iyada aan ku samirsiinano aanu leenahay maxay ahayd toy ha ka daydin weligaa heesta cabdinaasir macalin ay diid qaado ee ku jirtay riwaayadii la odhan jiray hablayo hadmaad bursan doontaa waan sax iskama si haddaan khaldanayn hees riwaayadaasi ku jirtaan malinaya waxaa ku jirtay naftu doqonsanaa damaca waalana waxay dooda beri marka waxay leedahay labada isderderay dadka dhigii ogaa labada isderderay dadka dhigii ogaa risiqeeba kuu diiday kaa durugsanaa nimuu dunya siinaayo deeqi u dhowaa taa waxaa daliilu ah haadka samada duuliyo heesaha baan ku yidhi habeen batay khusaysa baan ugu jeclaa maarkaa saacadda aan joogo tay khusaysa marka xasanadan heesihiisa waxaan ugu jeclaa heesto hees dheer oo maxay tahay aan laga soo horkalaaban karin oo uu sameeyey baan u malinay haddaanan khaldanayn cabdirqaadir xirsi yamyam xalay galeen dhexaadkii heesta heesta guuleed ma joogaa heesihiisa anigu ninkaas heesihiisa heestaasaan ku jeclaa ninka laya axmed ali cigaal aan heesihiisa aad u dhegeysan jiray isagana heesihiisa heesta aan ugu jeclahay waxaa weeye hees naftayda raaxa jeceley hadda maanta taasunbaa bay qusaysaa aniga heestaasunbaa heestaasunbaa maanta ay qusaysaa naftayda raaxa jeceley rafaadkiyo hawsha necbey roobkii daayana rayskiisa doonaa runta looma sheegaay been towriyaaqaay rabdad qaada duurkii haraaq weyn ku riida tuuy marka waxay leedahay rugaheeda moogey haddana reer galbeedkiyo ruushka u garqaaday naftayda
magaalada laascaanood ayaa waxaa jooga dhalinyaro fara badan oo si weyn iyagu u madadaaliya bulshada magaalada laascaanood oo kuwaasoo jecel inay had iyo jeer soo bandhigaan sheekooyinka iyo waxyaabaha xiise geliya dhanka noloshu iyagoona had iyo jeer nagala qayb qaata barnaamijka dhalinyarada laanta afka soomaaliga ee v o a cabdikariin olol v o a magaalada laascaanood
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a caashaayo warbixintii uu cabdikariin uu inoogu soo diray lascaanood waad quslaysay inta aan dhagaysanaynay waxaan aad ugu qoslay haye mar haddaad aftahan tahay waa garta waddo aad baxsataa ma weydeed moogtaa waa run waxaa la yidhaha saa tee ugu jeceshaa wuxuu yidhi mar hadba tii i qusaysaan jecla haye sida uga booday aan aad uga helay gartay.
aftahannimada marka abwaannimadiisa halkaas iga soo Aad iyo baxday hadba aad.
tii i qusaysuu yidhi jacaylka iyo dhallinyaradana dagaala ka dhexeeya iyo- iyo aadanaha dhan aadanahoo dhan marka taas macnaheedu waxay tahay in heesahoo dhan uu jecel yahay waa garta ilan marba haddii tii qusaysa uu mar walba jecel yahay heesaha maalbi mid markawaa prescriptionkii dhakhaatiirtu ay qoraayeen maanta madaxa lagaa hayaa waa inaad qaadataa kliinigii dawla- madaxa beri qabo waa ku hayo waa inaad ka hergabka qaadataa marka wixii Waa- oo dhan buu isku qaatay heesaha marka waa waxba kama dawada- tegin waa dawada jacaylka marka waa dawada jacaylka oo weliba marba tii ku qusaysan aad qaadanaysid aad iyo aad markaana dhegaystayaal aan aadno jabuuti dhallinyarada tagsileyda ah ee dalka jabuuti ayaa ka cabanaya sharciyo cusub oo ay dowladda kusoo rogtay gaadiidleyda warbixintan waxaa jabuuti ka soo dirtay wariyaheena sagal saciid farax dhalinyarada ku shaqaysata taksiyada ka dhex shaqeeya gudaha caasimadda jabuuti ayaa ka cabanaya tillaabooyinka ay dowladdu kusoo rogtay ciddii ku xadgudubta sharciga ay dowladdu soo saartay kaasoo dhigaya in qofkii si ku talagala u dhaafa feeda ama nalalka kale haga baabuurta laga qaadayo soddon iyo lix kun oo faranka jabuutiya taasoo u dhiganta in ka badan laba boqol oo doolar iyo sidoo kale xeerka kale ee dowladdu ay soo rogtay ee ah qofkii xiran waaya suunka baabuurta in laga qaadayo labaatan kun oo faranka jabuutiya taasoo u dhiganta in ka badan boqol iyo shan iyo labaatan doolar iyadoona dhinaca kale ay jiraan dad soo dhaweynaya tillaabooyinkan iyo sharciyada dhinaca gaadiidka ee dowladdu ay soo saartay iyagoo dadkaasi u arkaya inay wax weyn ka tarayso dhinacii ammaanka khadiir cabdi xasan baan tagay wallaahi sharciga dee ma baanayn lagiisi xagga saantiirka lacagta nagula qaal lacagta qaali xagga saantiirka dadka inaad dadka loo- wax gash- laga yara cabsiyo yara waxa gashada laga yara maahana amba laba kun oo faransi uga cabso of taksiga waqtiga muddada imika lacag lagama helo berigi hore lacag laga heli jiray imika way bateen bateen lacag lagama helo marka gaaska waalkii biish iyo iyo biilka haddaa laga wax ka badan lagama heli karayo marka waxaad leedahay labaatanka kun ee lagu ganaaxo kama helaynaba kama ma helin labaatan kun halkii laga keenay waqtigii baa adkaaday ta- ee, bulshadii dadkii taksiga raacaya inta bas- baskiba raacayaan kontonkii farnama raqiisa oo qofku iska raacaya taksiga xabad qof yaroo dee xanuunsanaya amba qof aan qaadna maane suuqa inta tagasada saa u mirtiyo o dhan tagasigu dhukastaan way dhulka wala taagan yihiin inaan naga naaquso laba kun qofkii la yidhaho labada kun de way ku adkaan karaysaa nagiis markaa dambe kuma celin karaya dee dowladdiinana waxaan ka leenahay tagsiilayaal haddaanu nahay badbaadada degdeg degdega ayaan nahay dadka aan u waxaan waxaan metelnaa bombiyeegoo kale metelnaa waxaan bedelnaa ambilaaskoo kale metelnaa marka dowladdu waa inay naga fududayso maba heli kar bishaa may shaqayn ba lix iyo soddon kunba rayahaan waxaan keeni lahaa kaamera lagu dejiyo kaameradaa markaa askari qofkii waa askariga si fiican iyo shicibkii way ku- way kala badbaadinaysaa haa kaameradaabaa dadka kala saaraysa inuu ka booday lambarkiisii soo saaraysa iminka ta aan laga boodine keliya taxeera booliista waa kaamerad baa taala leeraa lagama boodo ninkii ka boodiye kii kaleba way sheegaysaa laakiin tani kale adigii saaniga u socday kii dambea ka booday dee gaadhiga waxaa la arkaya lamarkii lama arkaya tagsigii unbaa la arkaya tagsiga joojiya unbaa la leeyahy dee tagsigii hore ama dhexda hadduu joogsado qof u joogsaday kii dambaa soo jeedhaya oo dhinaca kaloo weecanaya dee kii kalaa la qabsanaa laleeyahay lacagta bixi ina lama arkayni kaameradna waxay kala saaraysaa qofkii buub ka boodiyo qof kalaba way kala saaraysa annagu inaan ka boodnana ma jeclin waa wax kasta waa ammaankii waayo gaadhigan kalaa jiri karaysaa qofaad jiri karaysaa waa watar foegan waa noo fiican tahay madaxweynuhu dalkeenu noo sameeyey aad iyo aad baan ugu hambalyaynaynaa dabka waayo gaadhiyada badiga hore way jiri jireen agsiyadu aad bay u badan jireen iminkaan inta dabka la dhigay fiyoga la dhigay haba yaraatee agsidaan ma jiro taa hotor ambalyo laakiin lacagta inaan laga yaray we laakiin agsidaankii wuu yaraaday inta lacag keena laleeyahy lix iyo soddonku laleeyahy haddaa la yidhaaho war toddobaad baa xidhan tahay fiyo baa ka booday shan cishaa lagu xidhaa ma saddex cishaa lagu xidhaa haddaa laga yaraa ayaan dambe kama boodayo xasbigii buu xa- garanaya wallaahi si fiican baanu arkaa madaxweynaha waan ku mahad celinayaa cabdilaahi cabdiye booliiska xoog baan ugu mahad celinayaa sartu taraafiiga laakiin waxaan ka yar codsanaynaa haddayna maqlayaan inay wax nala qabtaan raadiyoyadan ku soo degaya basaska inay nagala dadaalaan waayo hooyaa nahay waan iska xanuunsanaynaa madaxaana xanuuna naga naaqusadii way nagu dallaacayaanba talabaad barmiidan qaali laga dhigayna xoog baan ugu farxayba aa qof kastana ma qaadanay talabaad aash ha nooga la dhigo aash miineer ha laga dhigo ubadka yaryar ha laga daayo taksiirtana intaa laga badiyaba oo taa waan ku faraxsannahay ubadkii gaardeeriga tegayeen ka welwalsanayn iminkaa kama welwalsanin de wixii qadareeda ilaahay u qoray mooyaane wixii kale inuu ilmihii soo hoyanayo amba iskoolkiisa uu tegayo waan ognahay talabaad waxaan u sheegaynaa baawuradiina xoog bay u bateen dikaduhuna way nagu yaryihiin waddankayna dikaduhu xoog bay ugu yaryihiin isbaasyaal badan male inkastoo feeruush loo sameeyey marmarka qaarkood samirba male basasku sirtuu basaska basaska muisiye madaxweynaha naga la yareeyo wallaahi waa aniga kuu sheegayo markuu suunka xidhaya ninka tagsiili ama baska yurub inaan joogaan moodaaba
warbixintii ay magaalada jabuuti inooga soo dirtay wariyaheena sagaal saciid faarax caash warbixintu aad dhegeysanaysay ee, ka waran waxyaabihii igu yaabka badnaa oo aan ka dhex arka waxaa ka mid ahaa ereyada qaarkood oo aniga uga cusub sida feyga oo kale iyo een, dekeda oo kale hadda waxaa ugu tira dekeda ee, ma ahan tii maaragtay badda may ah.
may mararka qaar waxaa lagala soo baxaa xigmadda een haddii ay kugu adkaato tusaale ahaan waxay tiri baabuurtiina way badanayaan dekadihiina way nugu yaryihiin marka Aniga waxaan u baabuurta qaatay marka- marka- dekadihii deke- ee, maaragtay kuwii badaha marka baabuurta waad iska garan kartaa baabuur deked ma maro Haye.
marka waa wadooyinkii waa gartay sidaan u qaatay marka weli jabuuti ma tegin laakiin ee waa siday tahay aad iyo aad ee, ka waran dhinaca een, dhalinyarada een, waxay ka cabanayeen suumanka wadoo maaragtay gaadiidka in la xirto iyo iyo lacagihii marka sharciyo la soo rogay sharciya lasoo rogay america oo kale m- ka waran een, gaadiidka Een, kolley dowladda horta dadka ayadaa mas-uulka ah suunka ha la xirta haddii la yirina waxaa laga fikiray een, amnigii iyo een, dadka gawaarida wata tusaale oo kale markaad suunka xiran tahay waaba amnigaagii aday dan kuu tahay marka marka dantooda laga hadlaya dadweynaha aad iyo aad waxaan rajaynayaa in maaragtay ay laakiin waxay u baahan tahay la qabsi mar haddii aan hore loo samayn jirin ay tahay wax cusub oo hadda la bilaabayo markay q- la qabsadaan oy bartaan ay dareemi doonaan waa la faa'iidaday u qabs- waa leedahay la qabsadan aad ayay umahadsan tahay caashucud
adaan dartaa u dallanaho duwoy kalgacaylka ula darise dareen ku rabo ku doorbidaya wixii dembi dhacay indhaha ka dade daniyo carabaa isdiidi kare adan dartaa u dallanaho daway kalgacaylka ula tarise dareen ku rabo ku doorbidaya wixii dembi dhacay indhaha ka dade daniyo caraba isdiidi kare intaa dudilayd anaa dagane dadnimaa sharafe macaani daweyn dadnimaa sharaf leh macaan daweyn Ha, ha. intaa dudilay anaa dagane dadnimaa sharaf leh macaan daweyn dadnimaa sharaf leh macaan daweyn adaa dookhiyo naftayda dabro labtayda dagoo dabiiba wadnaha jacayl digashiyo danqaab makaye duliya samir yeelaa dahabe daniyo caraba isdiidi kare adaa dookhiyo naftayda dabro abtayda dagoo dabiiba wadnaha jacayl digashiyo danqaab makaye duliya samir yeelo dahabe daniyo caraba isdiidi kare intaa dudilaydanaa dagane dadnimaa sharaf leh macaan daweyn dadnimaa sharaf leh macaan daweyn intaa dudilay anaa dagane dadnimaa sharaf leh macaan daweyn dadnimaa sharaf leh beebi weyn Ha, ha. intaa dudilay anaa dagane dadnimaa sharaf leh macaani daweyn dadnimaa sharaf leh macaani daweyn
codkaasi macaanna wuxuu ahaa fanaanka cabdiraxmaan oday heesta halkudhageed waxa uu ahaa adaan darta u daalanahay weli waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waa wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha nuur oo stuudiya la fadhiya ayaa inoo haya
aan ku horeyna ee waxaa xalay dhacay laba kulan oo ka tirsan horyaalka spain ee la liiga kooxaha atletic madrid iyo deportiva la corona ayaa isku mari waayay ciyaartoodii xalay taasoo ku soo dhammaatay bareejo gool iyo gool ah deportiva ayaa bilowgai ciyaartaba la wareegtay hoggaanka kadib markii uu gool u dhaliyey ciyaaryahan florin balse atletico waxay iska soo magtay qaybtii labaad ee ciyaarta kadib markii uu gool u saxiixay weeraryahankooda antonio griezman ciyaartii xalay ayaa waxaa hareeyay dhaawac culus oo madaxa ka soo gaaray weeraryahanka kooxda atletic madrid fernando torres torres ayaa si xun dhulka ugu dhacay mar uu kubad kula loolamayay ciyaaryahan alexis bergantinos daqiiqadii shan iyo siddeetanaad ee ciyaarta waxaana dhaawaca soo gaaray uu sababay inuu miyirka waayo ciyaartooyda labada dhinac ayaa ugu yeedhay kooxaha gargaarka caafimaadka kuwaasoo aad ula tacaalay markii dambena u qaaday cisbitaalka war ka soo baxay kooxda atletic madrid iyo ciyaaryahankaba ayaa lagu sheegay in xaaladda torres uu miyir qabo xaaladiisuna ay caadi ku soo laabatay tababaraha atletic madrid diego simeone oo wariyaasha la hadlay markii ay dhammaatay ciyaarta kadib ayaa sheegay inuu aad uga walwalsanaa sida ay xaaladdu noqon doonto sidoo kale weeraryahan griisman ayaa isna sheegay in qof walba uu aad uga argagaxay barbarihii ay xalay atletic madrid la gashay deportivo ayaa ka dhigaysa in ay weli ku jirto kaalinta afraad ee horyaalka halka deportivo ay ku jirto booska toddoba-iyo tobnaad ciyaartii kale ee xalayna waxa ay dhex martay kooxaha sevilla iyo atletic bilbao waxaana gool iyo eber ay guusha ku raacday kooxda sevilla horyaalka spain waxaa toddoba-iyo konton dhibcood hadda ka hor kacaysa barcelona waxaa ku soo xigtay real madrid oo leh lix iyo konton dhibcood waxaana kaalinta saddexaad ku jirta sevilla oo leh shan iyo konton dhibcood halka atletic madrid oo ku jirta kaalinta afraad ay leedahay lix iyo afartan dhibcood ingiriiska haddii aan eegno horyaalka premier leaga kulamo xiise leh ayaa dhici doona sabtida beri kulanka ugu horreeyana waxa uu dhex mari doonaa manchester united iyo bournemouth ciyaaraha kalena fiidkii ayay dhici doonaan leicester city waxa ay gurigeeda kula ciyaari doontaa hal city stoke iyo middlesborough ayaa is arki doona swansea waxa ay la ciyaari doontaa benley watford ayaa garoonkeeda ku soo dhoweyn doonta southampton crystal balace waxa ay marti u noqon doontaa west bromwich albion laakiin kulanka ugu adag ee la wada sugaya toddobaadkan waxa uu dhex mari doonaa habeen dambe kooxaha liverpool iyo arsenal dhinaca talyaaniga kulamo adag ayaa dhici doona sabtida waxaana ciyaarta ugu xiisaha badan ay noqon doontaa tan dhex mari doonta habeen dambe kooxaha roma iyo napoli sabdoria waxa ay fooda dari doontaa baskara halka ac milan ay garoonkeeda ku soo dhoweyn doonto kooxda kubadda cagta ee kiova verona wararka afrika haddii aan eegno kooxda kubadda cagta ee t b mazembe ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayaa lagu wadaa inay la soo wareegto daaficii hore ee xulka biljimka antony vanderbor jirkan ayaa ku dhashay dalka kongo waxaa iska dhalay hooyo koongaliis ah iyo aabbo u dhashay biljimka heshiiska uu ugu wareegayo kooxda mizembe ayaa la dhammaystiri doonaa toddobaadkan vandenbore ayaa bishii januari waxa uu ka tegay kooxda montbelier ee dalka faransiiska isaga oo horeyna ugu soo ciyaaray kooxaha anderliq fiorentina genowa iyo portmus xiriirka kubadda cagta gaanana waxa uu u magacaabay maxwell kanadu inuu noqdo tababaraha kumeelgaarka ah ee xulka gaana ilaa inta laga soo magacaabi doono macallin beddel u noqon doona tababarihii hore afram grant kanadu oo afar iyo afartan sano jir ah ayaa horey u soo noqday tababaraha kumeelgaarka ah ee xulka gaana sanadka labada kun afar iyo tobankii markaas uu xilka kala wareegay tababarihii hore kawesi abiya gaana ayaa lagu tiriyaa xulalka kubadda cagta ee ugu wanaagsan qaaradda hase yeeshee kuma aysan guulaysan koobka qaramada afrika tan iyo sannadkii kun iyo sagaal boqol laba iyo siddeetankii xubintii isboortigana dhegaystayaal waa naga intaa
aad iyo aad u mahadsan tahay nuur hees dabacsan ayaad goordhow noo soo qaban doontaa hase ahaatee bal qodobo ka mida warka caalamka haddaan mar kale dhegaystayaashu xusuusiyana xeer ilaaliyaha guud ee dalkan maraykanka jeff sessions ayaa iska saaray baaritaan kasta oo federaal ah oo lagu sameynayo eedeynta faragelinta dalka ruushka ee doorashadii madaxtinimada ee dalkan ka dhacday sanadkii laba kun lix iyo tobanka sessions ayaa khamiistii la kulmay wariyaasha kadib markii wargeyska the washington post uu tabiyey in senatarka maraykanka ee xubintana ka ahaa ololihii madaxweyne trump sessions laba kulan ayuu la yeeshay danjiraha magaalada tan washington u jooga dalka ruushka ka hor doorashada laakiin xogtaasi dib ayuu u dhigay intii ay socotay dhegeysigii mudanayaasha koongareeska ay ku ansixinayeen magacaabistiisa militariga waa militariga suuriya ayaa sheegay khamiistii in ay uga qabsadeen kooxda daacish deegaanka qadiimiga ah ee balmeyra ee ku yaala dalka suuriya
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay caashicuud ayay ahayd oo inala socodsiinaysay wararkii caalamka ee v o e da ay duhurnimadan idin haysay caashi mar dhoweyd waxaad lahayd hees ayaan kaa codsan doonaa waxaan jeclahay inaan dhegeystayaasha usoo qabto mid ka mid ah heesaha casriga ah oo ay dhallinyaradan caasha ay aada uga helaan eh, xiliyadan dambe waa fanaanada lagu magacaabo idil barkad caasha eh, ka waran fanaanadan kolleyba horta heestaan dhegeysan doonaa waxaan filayaa mar haddaad soo qabatay nin dhallinyarar waa tahay in ay noqon doonto hees wanaagsan laakiin markaad tiri duhurnimadan waxaan siri madaa riyoonayo mise badda mar haddii aan weli salaad subax la tukan dhinaceenna Aad oo iyo weli aad indhaha wa- la isku hayo waa kala kala du- bar- kala qayb ahaan duwanaanshaha baan huradno.
caalamkan aan ku noolnahay caasha marka laba calanaan lahayn baan isku raadinaynaa Ah, waa heesta soomaalidan waxay dhihi jirta laba kala baraday kala warla waa tahay bal heesta noo soo qabo
maku diri jacayl weye maku yidhi qofaba soco maku diri jacayl weye maku yidhi qofaba soco duufaana dhacayo dabaylaa habeenkii dhibka miyadayowda dabaylaa habeenkii dhibka miyadayowda maku diri jacayl weye maku yidhi qofaba soco maku diri jacayl weye maku yidhi qofaba soco duufaana dhacayo dabaylaa habeenkii dhibka miyadayowda dabaylaa habeenkii dhibka miyadayowda midare utayo ile dalibate midare utayo ile dalibate bondon istisay dadku kumula yaaba duumiyaad duumiyaad ka dhiga midare utayo ile dalibate midare utayo ile dalibate dondon istisay dadku kugulayaba miyaad duumiyaad ka dhigataa mise darinta geedka dibna aanad gelino naftu kulama doodo inuu darayay mahadarage dushun cadku dushun baadi ka maqashay
codkaasi idil barkad ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud tan iyo galabta afarta markay tahay xilligiinna waxaan dhammaantayba idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
dushun cadku dushun baadi ka aragtay